hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo si toosa halkan maalin waliba aad uga dhegaysataan saaxiibaya waxay taariikhda saaka ku beegan tahay soddonka bisha janaadi mey sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin talaada ah dhegeystayaal wargeysyada waxyaalaha markaas ee kala duwan ama kala duwan ay markaas qoraayaan saaxiibada la wadaagnaa dhegeystayaal wargeysyada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard qeybaha dambe barsada ayaan u siinaa dhegeystayaasha si ay kusoo kaakicin kuwa biriseen maqalka idaacadda waxaana aanaba xubinta wargeysada inala socodsiiya anigoo ah yuusuf bakad adigana waa ku maasantahay dhegeysiga la socodka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bariya sidaa duxurata magoliba wargeyska wuxuu saaga halkan faahfaahin uu ka qoraya mise uu ka hadlaya dhegeystayaal arrimaha iyo xaaladaha waddanka markaasi uu hadda uu dabcan muddooyinka u dambeysay uu soo maray waa labaatankii sana ee lasoo dhaafay saaxiibayaal oo hadda dabcan saaka warbixin ku kooban uu markaasi ka diyaariyay kasoo bilaabato dabcan madaxweynihii mwai kibaki iyo weliba qorshihii waxyaalihii markaasi kala dubnaa oo inta badan la imaaday iyo markaasi madaxweynihii ka dambeeya isagana ee uhuru kenyatta iyo madaxweynaha hadda xilka hayo william ruto waxyaalaha markaasi hadda ay luminayaan ama sidoo kale mar weliba ay lasoo shactegaan ama lasoo shacbaxaan ayaa mar waliba waxaa leeyahay inay markaasi ugubsan ku aheen wadanka waxaa arrintan ay daba socotaa dhegeystayaal xaaladaha canshuuraha waddanka hadda ee xukuumadda ruto ay markaasi duldhigayso sidoo kale ay dulsaarayso kana jarayso shaqaalaha si markaasi guryo qiimo jaban loo helo waana hadda culaysadeeda markaasi marxalad kale u keenayso waddanka iyo sidoo kale inta badanna qaylidhaan xoogan laga soo saarayo tilaabada markaasi xukuumadda ay qaydayso laakiin tani looguma horreeye oo ma tahay mid markaasi tilaabo horaan markaasi waxyaala markaas horaan soo socotay soo socday inuu asagana markaasi uu sii tallaabo qaadayo mise uu hanaan qaadayo dhegeystayaal waa waxyaalaha markaas hadda dhisweydinayo ee wargeeska sidoo kale uu markaasi ka qorayo warbixin boggiisa afraad iyo shanaad waxaa leeyahay lacagtan hadda dhibca la dursaarayo waddanka ama waxaa loo yaqaana dhegeystayaal taxpayers waa kuwa markaasi lacag canshuur bixiyaasha halkan waxaa markaasi lasoo aroor odit baaritaano markaasi su-aalo fara badan laisweydinayo sida markaasi canshuur qaadayaasha ama sidoo kale canshuur laga qaadayaasha dhegeystayaal waa dadka markaasi waxa markaasi badeecadaha usoo degay weliba kuwa ka baxee iyo weliba kutan gudaha wadanka markaasi domestic loo yaqaana dhegeystayaal laga arooriy wadanka sidee wax kusoo bilowdeen dhegeystayaal laakiin mala socotaa dhegeystayaal xukuumaddii umwai kibaki in markaasi qorshihii markaas uu soo waday ama sidoo kale uu inta badan kaga shaqeynayay inayd mid markaasi aada u ballaaran sidoo kalena ay markaasi guulaha fara badan la taaban karo intooda badan uu ka gaarsiiyey dhegeystayaal marka laga soo tago madaxweynihii ka dambeeyey uhuru kenyatta waxaa la leeyahay mwai kibaki wuxuu la imaaday qorshe gaaraysa ilaa iyo shan si markaasi xukuumaddiisa xooga qabato waxaa loo yaqaana women enterprise fan waa lacagta markaasi loogu talagala dumarka in markaasi ganacsadaha waa dabcan ganacsatada yaryar wax loogu qabto waa dumar waliba khaasatan waxaa sidoo kale uu soo saaray dabcan youth enterprise development fund iyadana waa tu markaas iyadana dhalinyarada loogu talagalay land settlement fund waa dabcan waa dabcan waa dhulka markaasi dib u dejinta ama la doonaya qofka in markaasi dhul uu yeesho iyo weliba qaabka istaraatiijiyad lacagaha markaasi kala duwan loogu bixinayo nidaamka iyo wasaaradaha dhulka iyo weliba dhibaatada isqabqabsiga dhulalka waxaa sidoo kale uu soo saaray lacagaha iyadana loogu talagalay dadka tuulooyinka dhegeystayaal oo markaasi horumarka aan gaarin waxaa taasi ay soo bilaabatay wakhtigii moikibaki national humanitarian fund waa tan markaasi qaran ee iyadana gargaarka iyadana loogu talagalay dhegeystayaal in ay ahayd shantiisa ajende ugu weyneed ee markaasi xukuumaddiisa wakhtigaas ay la daala dhacaysay sidoo kalena ay doonaysay in markaas waxay kaga qabato dhegeystayaal waa waddo marka hore ay soo bilaabatay inkastoo laakiin uu dhaqaalaha kusoo takhasusay waxaana fara badan markaas dabcan isku dabarudaya oo kaga saxay qaabka iyo weliba sida markaasi layskugu maareyn karo looguna qoondeyn karo lacagahaasi odit general reported dabcan waxaa markaasi soo saaray labada kun sagaal iyo tobankii labada kun labaatankii dat human enterprise fan waxay markaasi ku lahaataba dowladda wakhtigaasi soddon waa saddex dhibic saddex toddoba bilyan oo lacagta oo markaasi la doonayo in siddeetan milyan oo double full oo markaasi wakhtigaasi la doonaya in la bixiyo oo markaasi keentay in aan la bixinin dhegeysta waa qorshe waraan uu soo bilaabay soona socotay madaxweynihii kibaki inkastoo laakiin taasi uga gol lahaa sidii xaaladaha waddanka iyo sidoo kale kuwa aan waxba markaasi loo qabanin sida dhallinyarada iyo sidoo kale dumarka mise haweenka ay markaasi iskaga dhaxarkaan una helaan lacagaha dowladaha markaas ama dowladda ay bixiso dhegeyst waa lacag inta badan lagu qorsheynayo in horumarka gudaha lagooda shaqeeyo laakiin taasi waxay markaasi laleeyahay qaabkeeda nidaamkeeda waxay markaasi ku socotay si habsami ah oo inta badan laga dhex arkay magaalooyinka una horeysay dabcan iyadoo wakhtigaas laga soo baxay xaalad markaasi kala guur ah wakhtigaasna dowladda ay lacag markaasi ku fuleen aysan haysanin caburaad waa dabcan xaalad adagna markaas ay sahreed iyadoo wakhtigaasi muddo wakhti dheer uu haystay madaxweynihii asaga kaga sii horeeyey ee daniel trotich arabmoy wuxuu markaasi sameeyey tillaabo kala duwan markaasi looga baaqsan karo loogana heli karo nidaam sax ah ee cid weliba ay wax iminkan u heli karto oona arki karto dowladda iyo iskaga dhex arki karto dowladda iyo lacagaha markaasi ay bixiso dhegeysta waxaa soo raacday madaxweynihii asaga dabcan ka dambeeyey uhuru kenyatta uwezo fan ayuu la imaaday dhegeystayaal waxaa sidoo kale uu la imaada national government affirmative action fan gaaf kuwa loo yaqaana dhegeystayaal labadaasoo keliya loo imaada dhegeystayaal iyadoo markaasi la doonayo in qorshooyinkii inta badnaa iyo waxyaalihii faraha badnaa u degnaa inuu markaasi la imaado laakiin labadaas ayaa u suurta gashay oo markaasi u dhaqan gashay dhegeystayaal iyadoo lacag gaaraysa afar boqol waa raalli hada waa afar dhibic lix bilyan oo lacagta dalka ayaa iyadana markaasi lagusoo dabcan laga soo waramay in markaas weso fan gruubyadada wumanka waa dabcan dumarka iyo dhalinyarada iyo weliba dadka markaasi baayada gaarka qabo waxaa markaasi sheegay in ay sidoo kale weli ay lacagahooda ay markaasi helin way markaasi kasoo bilowda juun labada kun koob iyo labaatankii waa lacagta markaasi la doonayay in wakhtigaasi wax loogu kabo lana siiyo sidoo kalena ay ku adkaatay in hadda markaasaysan wakhtigaasi aysan helin ama sidoo kale dabcan la rabay sidii wax loogu talagalay sidoo kale in lagu maareeyo ay ku adkaatay waxaa markaasi ku adkaatay ina wakhtigii la doonayay in dib loogu bixiyo ayadana meeshay ka baxday ayna dhacday iyadoo sidoo kale dib loogu laabanin waana lacagta markaas intooda badan ka aruurtay lacagaha markii loo fiiriyo dhegeystaal inta badan madaxweynayaasha ay doonayaan in wax loogu qabto laguna taakuleeyo laguna bedelo xaaladaha wadanka markaa dhegeysta waxaa tan haddii ay dabcan ka turjumaysaa mise ay kaga hadlaysaa dariiqooyinka iyo waddooyinka markaasi ee kala duwan ee xaalad waliba markaas madaxweyne uu ku sugan yahay in uu doonayo in uu ku qanciyo dabcan dabka shacabka weliba dumarka iyo dadka baahiyadaha gaarka qaba iyo sidoo kale dhalinyarada intooda badan ku ugu badan ay tahay meelaha markaasi madaxweynayaasha ay diyaaradda saaraan waxaa soo raac madaxweynaha goorrow la doortay mise mardhow la doortay dabcan waa sanadkii tegey sanadkii tegewaa sanadkii tegey dhisabisa sideedaade agosto waa ninka lagu magacaabo ruto waxaa isagana hadda markaasi xukuumaddiisa ay duultaagan tahay laba shay waana tan markaas loogu talagalay hasla fan iyo sidoo kale housing fan dhegeysta waana qorshihiisa labada hadda uu markaasi ku cusub xukuumadda iyo weliba dowladda iyo dadka shacabka oo markaasi doonayo in uu asagana markaasi ay kaga faa'idaystaan ayagana dadkii markaas horaana soo tilmaamay dhalinyarada shaqala-aanta dumarka iyo sidoo kale dadka baahiyada gaarka ah qaba dhegeysta inay markaas cid weliba ay ka faa-ido weliba ganacsatada yaryar oo heli karaan iyo dadka markaasi masaakiinada ah oo aan awoodi karin inay qarashaadka guryaha iska bixiyaan dhegeysta waxaana labadiisa qorshe ee hasla fan iyo sidoo kale housing fan ay tahay labada qorshe oo hadda isaga u wato waxaana markaas la sheegaya in dabcan ay dowladdiisa ama xukuumaddiisa inta badan ay taasi ku adkeysatay markii tan iyo markii la doortay xukuumaddiisa maalmo dabcan bilooyin kadib inuu ku dhawaaqay inay markaasi lacagaha ay tiro badan u qoondeeyeen dadka sidoo kale ay qaadan karaan ee ciddu markaas tan ugu yar uu qaadan kara soo heli karo lacag gaarayso ilaa iyo shan boqol oo lacagta shilinka dalka taasoo markaasi uu sheegay inay dadka dabcan waa kuwa taagta yar waa kuwa markaas tabarta yar waa kuwa ganacsatada yaryar dhegeystayaal ay kaga faa'iideysan karaan in ay waxooda iyo weliba ganacsatada yaryar ay ku kabaan taasi laakiin hadda ayay markaasi ka taagan tahay qaalidhaan xoogan iyadoo markaas deed iyo toban milyan oo kenyaan ah ay markaasi ay qaateen ama wakhtigaas ay qaateen dhegeystayaal ama ay dalbadeen lacagta oo markaasi hasla fan loo yaqaana dhegeystayaal inkastoo hadda qaada dabcan inta sidii la rabay ee badinkooda haddana dib lacagtaas aysan u bixinin waxaa haddana markaasi leeyahay waa tan markaasi xukuumadda ay sidoo kalesan ka baaraadnegin kana fiirsanin lacagahaasina suurtagal u noqon kartay in wax badan loogu qabto laguna bedelo maciishadaha wadanka markaasi ka taagnaa dhegeystayaal waxaa hadda sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal waxaa loo yaqaana waa housing fan dhegeystayaal housing fan waa lacag markaas iidan ah wala hadda la doonayo in shaqaalaha dowladda laga jaro boqolkiiba saddex iyo weliba canshuuraha lacagta markaasi ka soo gelayso wadanka in markaas lagu kabi doono sidoo kale lagu dhisi doono guryo markaasi qiimo jaban ee affordable house ah loogu talagalay dadka masaakiinada dadka markaasi u shaqeeya dowladda si ay u helaan guryo dhammaystiran guryo markaasi tayadooda aada u wanaagsan kuwaasoo dabcan udeynayo ama uu sheegay in madaxweynaha lagu hirgelin doono dhammaan wadanka si ay markaasi cid weliba oga baxdo xaaladaha ay weliba sugnaan la-aanta dhanka hoyiga ah ay markaasi loo helo hanaan wanaagsan oo cid waliba markaas ay ku dhex jirto waa tan hadda ee qorshihiisa dabcan hadda qayli badan ay ka taagan tahay waxaa sidoo kale hadda markaas aada dabcan loogu kacsan yahay madaxweynaha nidaamka iyo weliba xaaladahan markaasuu qaadaya dhegeystayaal hadda waxaa si toosa sidoo kale saaxadda iyo weliba arrimahan kaga soo horjeesan qaar ka mid ah dhanka xildhibaanada markaasi ka soo jeedo dhegeystayaal raalli hada dhegeystayaal waxaa ka soo horjeestay xildhibaanada waa xildhibaanada bartamaha dalka ruuto waxauu hadda uu dareemayaa xaaladan markaasi wadanka uu markaasi geliyay isagoosan kala tashan sidoo kale dariiqada saxda ah siday ku tilmaamayaan u qaadin ee arrimaha canshuuraha dhegeystayaal waana dagaal xoogan hadda oo sidoo kale dadkii markaas isku haleynayay ee uu hadda uu ka helayo waana kuwa bartamaha dalka dhegeystayaal wargeyska boggiisa afraad ee saaka qoraya waxaa leeyahay dabcan xili hogaamiyaasha laga soo doortay sidoo kale hogaamiyaasha dhinaca markaasi garabtaagan dhanka madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaawa ayaa markaas u arkaa inay arrintan sabafududeen kadib markay isku dayeen inay markaasi arrintan ay farageliyaan arrimaha canshuuraha waxayna markaasi sheegeen inay taasi hadda laga wada hadli karin sheegeenna in xaaladda waddanka uu ku sugan yahay inay tahay mid markaasi aada u liliicayo lagana doonayo in wax markaasi laga qabto lagana bedelo xaaladda waxaana markaasi hadda dadka ay markaasi sheegay intani intii canshuuraha wax markaasi lagu dari lahaa waxay markaasi sheegay in hoos loo dhigo sidoo kalena loo helo noolal markaasi aada u wanaagsan oo cid waliba markaasi ay dareemi karto sidoo kale ay awoodi karto sida wargeyska bogeysa afraad uu qoraya saaka wargeyska the standard waa raalihaad wargeyska the standard haaye waxaana wargeyska uu hasaa aada markaas oga faallooday xaaladaha weli waxaa markaasi hadda awood sheegashada ee xukuumadda ruuto iyo sidoo kale ragaada gashaawa u sheeganayaan inay tahay markaasi inay ku meelmariyaan awood sidoo kale sidoo kale dadka aysan ku qanacsaneen iyo weliba dabcan xildhibaanada taasoo loo marin doono hadal markaasi keli ah oo sameeya waan sameynay waa ficil markaasi hadda la doonayo ay sheegayaan sida ku tilmaameen in la adkeynayo inay tahay mid awood loogu sheeganayo la doonaya in laga dhaadhiciyo laguna qanciyo si markaasi biilkaasi loo meelmariyo ee sanamaliyeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka ee dhanka cashuuraha sarowkaadisteeda kuna tilmaameen in markaas aysan ogolaan doonin sidoo kale ka aqbali doonin xaaladaha wadanka hadda markaas ku sugan yahay iyo sidoo kale in markaasi la dulsaaro lacag aada u tiro badan ee canshuuraha wadanka markaasi ka socda hadda u noqotay midda ugu hadalhaynta badan dhegeystale wadanka waxaa markaas wargeyska sidoo kale isagana saaka halkan uu qoraya faahfaahin markaasuu ka bixinaya dhegeystayaal wuxuu ka hadlayaa raila odinga waxay markaasi maanta kulan markaasi la yeelan doonaan qaar ka mid a xildhibaanada markaasi ka socda azimiyo lamoja azimiyo lamoja wan kenya liida raila odinga ayaa markaasi maanta dabcan shir gudoomin doona parliamentary group b g meeting oo markaasi lagu arinsan doono xaaladaha iyo weliba in markaasi xalka loo heli karo wadanka hadda markaas uu ka socdo una dhexeyso dabcan isku dhacyada hadda markaasi la doonayo ama soo cusbaananayso dhanka canshuuraha iyo canshuuraha xukuumadda ruto ay wadato iyo sidoo kale mucaaradka tani ay markaasi ku sheegeen inay tahay midda dowladda ay danaheeda keliya ah markaasi ku fushinayso iyada doonayso inay markaasi ku mucaarado horshaha iyo weliba nidaamka dastuurka dalka kuna sheegeen intaasi ay hadda markaasi soo gelin karto in meesha laga saaro wadahadalada bypartisan dhegistal ee oo markaasi wadanka ay sheegeen in waqti markaas u qabteen haddii taasi aysan idan waqtigaasi waqtigeedu ku dhammaanin inay markaas tilaabo xoogan ka qaadi doonaan dudhey maanta oo maanta dhegeystayaal ay sheegeen inay kulmi doonaan una dambeyn doonto waana lixdan maalmood u dambeyso ugu dambeyn in kenya kwanza ay markaas warbaahinta u sheegto lala hadasho xaaladaha markaasi waaqica jiro ee ku aadan meeja consaan arrimaha ugu weyn ay ka mid tahay dhegeystayaal arrimaha wadahadalka ee labada dhinac iyo weliba qorshaha markaasi doonayaan iyo tilaabada xigtay markaas la doonaya in lagu dhaqaaqo kana arrinsan doonaan tilaabo weliba iyo xaalad weliba hadda wadanka ku sugay kuna sheegeen in marna aysan ka aqbali doonin kuna ogolaan doonin dhegeystayaal azimiyo ayaa markaasi qorshahooda aada u tiro badan kuna sheegeen inay hadda markaasi arrimaha waxyaalaha ay ka tobanayaan ee aada u tiro badantahay siina kordhayaan haddana sheegeen inay markaasi kasoo horjeedaan ayna cambaareen doonaan la dhili doonaan arrimaha cashuuraha ee sidoo kale wadanka hadda markaasi xukuumadda ruto ay ku darayso dhegeystayaal siyaaya m c s dabcan wakiilada aqalka hoose ee siaya oo akauntiga siaya waxaa maalintii shalayta ugu codaysay soddon iyo sideed oo markaasi deputy governor waa gafana ku-xigeenka kauntigaasi meeshay kaga saareen kuna sheegeen inuu markaasi ku xadgudbay hanaanka dastuuriga sidoo kalena buuq iyo hadal fara badan uu geliyey dabcan waa gafana kauntigaasi james orengo waxaa dabcan gafanahaasi kauntiga markaasi maalmihii lasoo dhaafay soo socotay iyadoo taasi sidoo kale markii dambe uu farageliyay raila odinga markii dambena uu ku booriyey deputy gafanahaas inuu iska casilo xilka markaasu ahay si markaasu james orengo oo ka tirsan xisbiga o d m sidoo kalena dhegeystayaal gafanaha kauntigaasi uu qof kale shaksi kale usoo magacaawdo si hawshay markaasi kauntiga u socota dhegeystayaal dood fara badan ayay markaasi ka taagneed iyadoo uu ku eedeeyey in kauntigaasi lacagta markaas si qabdan ay u isticmaalayso sidoo kale khasnadaha laga soo bixinayo iyadoo kaashahaan loo qaadayo wuxuuna sheegay intaasi uu sheegay inuu ku wargelin doono waaxda la dagaalanka musuq maasuqa iyo e c c wuxuuna ku tilmaamay sheegay inay tahay mid baalmarayso nidaamka iyo weliba xeerarka kountiyada markaas u degsan iyo weliba mid markaasi qaran dhegeysanay dastuurka ida markaas si markaasi wanaagsan lagu kacayo lagu takrifilayo lacagta ummadda dhegeysta sida deputy govan ahasi laakiin shalay ayaa isagana markaasi seebta ku dhacday kadib markii soddon iyo sideed wakiilada aqalka hoose ay u codeeyeen sidoo kale sheegeen inuusan qayb markaasi ka ahaan doonin gavana dabcan maamulka kauntigaasi ee siyaaya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraad degeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan warqadka telefoonka dhegeysta ugu hore saaka inoo daafurayo subax wanaagsan waan ku salaamaya walaale soo dhowow shukran soo dhow nuurow haye haye waxaan halaynaa waxaan halaynaa walaalow dhibararka un cirka un kusii sharadahay oo aan halaynaa mhm
dhammaan dhegeystayaasha adigoo sax wanaagsan le suca ku anaa kubakad aada waad mahadsan tahay nuur u mahadsan yahay xegaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan walaale soo dhow asalaamu calaykum isbaqi wacalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhow gaaranow
walaal macaane abaa nabadda way in badan waan ku salaamaya dhegeystayaasha meel kasta ay ku sugan yihiin xawaareer waxaan leeyahay halkaasaan ku salaamaya fadhigooda shukran waxaa la yaab nagu noqotee mhm
oo la hadalhayaa arrimaha madaxweynaha uu wadanka rabo inuu ku hado mhm yaa taasaa la hadalhayaa oo maaragtay sicir bararkan cirka uu sii socdo dadkii macalimiintii iyo wax shaqaalihi o dhan uu leeyahay tax three percenta laga goyni mhm
war wadankaa kuleynin baan leenahay wadankaa kuleynin shacabkii kaa kala cararin aada u mahadsan tahay gaarane asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu uu mahadsan yahay abaahnaada xegaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu idinka soo xanaagsanaan ku leeyahay t v c ee dowladgoboonka soomaaliya soo dhowow
ugaandhada walaalkii qaalay halkan ka keena maasha allah jey aada buu ugu jeey xalalaan jirta dowladda waa la aaday dugsiyaasha waa la aaday alxamdulilah shacabka geeriisa waxbarashada dhammaan si uligu talagalay socdaana islaamiga walaalahay ku leeyahay soo xanaagsan waxda kuwaana
asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo
waa tahay waan ka xumahay dhegeystayaasha walaal soo dhowow subax wanaagsan
cali geedi soo dhow caliow
waa bari alxamdulilah cali haya raadiyaha iska gaabi caliow adoo mahadsan waa tahay cali geedi saaka raadiyaha ku dheer xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow halo yuusuf bakad subax wanaagsan awacan shukran
daruur saangur weeyaan haye ka waran wallaahi halka aan joogno cawbari waa iska okay wax kastana allimaaligaas ugu talagalay u kala socdaan ma garatay hello waan ku maqlayaa saaxiibow haa almaalig say u talagalaan wax kastana maarata dhaqdhaqaaqa si fiican jawiga si fiican baa lagu waabariyey asxaabta o dhanna waxaan leeyahay subax wanaagsan isagana waxaan leeyahay dhankaas iyo tanaarifa nuur isagana waxaan leeyahay subax shukran wanaagsan baan leeyahay. adigana adigana subax wanaagsan baan ku leeyahay aada baa mahadsantay saaxib xigaha ka qadka telefoonka soo dhow walaale subax wanaagsan calaykum yuusuf bakad wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxib waa cumar akhyaar jooga magaalada mandhera umaroo ka waran mandheera alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay mhm ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay ganacsiga wax walba waxbarashada waa loo dareeray t marka waxaan leenahay ilaahay waxa waaye abaartina waa naga soo bixi marka maciishada maciishada ayaa hadalhaya aad waxa waaye weli shidaalka marka waxaan leenahay dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay shidaalka iyo macal maciishada wax walba hoos u dhigto dhammaan dhegeystayaalka kulli maxamuud daayir dhaqane dhimbel yuusuf bakada barnaamij noo dadaana iyo muscab saaxiibka kulli waa in salaamaya saaxiib mahadsanid star f m subax wanaagsan wacalaykum salaam yusuf waa ku salaam waa isaaq mursal aadan saaqow gaarsama ka soo laabatay ma weli waa gaarisaan joogaa Xal- xalay mal- ma- mise ale mursalow wallaahi nimadaan baranay meeshaan bariyo wallaahi iskuulkan waa loo kala dareeray Ah, mursalow farriin baan diray farriintii may ku soo gaartay mise waa xalay haddana waa adi waa ki see wey
weli waa weli waa yusuf wallaahi maxaa dhacay
labada wallaahi waxba ma soo gaarin weli
waa ta- waa- waa ina maanta la helaa waa in maanta la helaa
adiga iyo wii kula halmaalmaa ku salaam yusuf shukran saaxib mahadsanid
hala subax wanaagsan saaxib soo dhowow waxaan kaala soo hadlay magaalada gaarisa maxamed cali alidhaa maxamedow ka waran gaarisa wallahi gaarisa basbashi burwaaqa haye
dee saaki dee waxa la yaaba dee dad niyo ummadii waxaa la gartaa wallahi anay dukaan laanahay Mm.
marka dee waaba sheekadii waaba lawada aan leeyahay waxa dee waxay galaan nin kasta uu calacalayo un ee maanta wax ii dhiib leleley waxa hadda dadka cayaan ma laha aad baad maadsantaha saaxib maxamed marka cali maashadkaa kortay marka waxaa leeyahay ruuto dadka kugu soo jeensanin Mm.
marka nin guri la-aan joogana mala nin kastoo guri buu joogaa waxaan guryaha lacag ka jeri iska dhamde aad baad maadsantahay star f m subax wanaagsan
halo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa star f m maxamudow soo dhowow ka waran saaka masalaani
miyaw masalaani ma joogay saaka waxaan joogaa gaarisa gaarisa ka waran gaarisa alxamdulilah ilaahay aa mahad leh haye intaan ogno had wax dhibaatay maana maqlin dee wuu iska degan yahay Mm.
marka wallaahi masalaani waxay idaacadda way ka yar xunta bay lahaayeen Mm.
saaka waxay leedahay maqalkeeda ma fiicno haa sax marka kulli shaqadaas idinka idinta allah aad iyo aad marka dhegeystayaal o dhan caliis baa marakhyaar iyo nuur tanariid baa asxaabta o dhan caliis waa wanaagsan bal hal nin bal bal hal nin ku dar ileen wix- wixii dhan dumar baa ka dhigtee
ya wixii dhan dumar baa ka dhigtee bal nin ku dar bal
qoor dheer aad baan waxaan u leeyahay waan salaamaya mandheera
weli waa si weli waa sii wadaa maxamudow haye waan sii wada yarkiin etoobiya asxaabta o dhan moogtahay idaacadda la iska dhegeystaaye aad iyo aad waa mahadsan tahay anigana nin oday oo magac dheer baanahay marka dadka o dhan waxaan is wax wanaagsan inaan dhowayaan laakiin saa kadib waxaa masalaani ku sugan oo subax wanaagsan aan leedaha ma lahan maxaa ugu wacan waa waa waa jirtaa reer masalan waxaa lii ayagoo dhan isbax wanaagsan kulli idaacadda ka xun ma dhegeysanayaan way dhegaysanayaan maxamudow marka adiga dee masalan sii ku sugaysa way kugu samartay xarir dheera way kaa samartay marka meel u joogto waa la garilaya waxaa dhan wa isku waa hal mar baa la isku arurin rabaaye shukran waa hal maal loo safaraya walaal soo dhawow soo wanaagsan waa tahay idaacadda star f m xubto gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeystaha khadka telefoonka ugu dambaan siinayaa soo dhow walaal soo wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa adeer cali suus waa waa salaam maxamuud daahir dhaqan odagaa soo dhacaana wey muqdisho waa sax
ninkaasiiniyo wey nin ahaana ninka waa salaamo yahay aad iyo aad isaga iyo aadan xuuriyo raagow iyo ragga ay ku jiraan marka waxaan rabaa walow aysan ahayn xilligeedu Ah, soomaalida walaalahay oo calacalays haa xildhibaanay soo doorteen haye kulley waxaan ku ahaan xildhibaanada soomaalida dad uun iska raaco oo ki- sax oo kibarakanimada ay ku badan tahay aha weli intii iska daayaan ku cadaadiyaan biilka hadda la sheegayana aysan ansixin dadkii oo dhan waa diidan yahay biilkaas sax oo qaar hataa oo u d a ka tirsanaa iscasilaan maqlaay aad iyo aad marka waa inay diidaan ay ku cadaadiyaan xildhibaanadooda Mm.
oo ay u sheegaan runta haddii kursigiinaad ku weynaysaa waa in la yidhaha haddaa biilkaas qashinka aad cisaan gurina ma jira waa kashif in la boobaa la rabaa wax aad iyo aad shukran asalaamu calaykum waraxmat
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo silbaadana maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaanka gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadamada oo xad oo talaado walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta star taarikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha shanaad ee mey sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inooguna bilaabmayaa qaybta ugu hore ee barnaamijka hoggaanka ee arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadanimada barnaamijka waxaa si wada jir ah idinkugu daadihin doona anigoo ah musaab ismaaciil iyo weliba saaxiibkayga yuusuf bakad mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad dhegaystayaal inagala socotaan haddii aad markaasi joogto magaalada iyo caasimadda nairobi iyo gagaarkeeda waxaad si toosan uga maqlaysaan mawjadda hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad ku sugan tahay ismaamulka wajeerna sagaashan iyo toddoba dhibic saddex ayaad naga maqlaysaan mombaaso haddii aad joogto hal ibir saddex dhibic shan ayaad si toosa inooga maqlaysaan haddii aad ku sugan tahay marsabit iyo weliba nawaaxigeedana waa siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaalena siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal ayaad naga maqlaysaan mandheera iyo deegaanada hoostagana waa sagaashan iyo toddoba dhibic lix aandrahda sagaashan iyo toddoba dhibic shan haddii aad joogto dhankaasi iyo gaarisa dhadhaab masalani iyo tanariva sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhankaasi iyo weliba e waa deegaanada kale ah balambala banaaney madoogaashe meru iyo weliba isiolo hal eber labo dhibic saddex ayaad naga dhegaysanaysaan si guud barteena internetka ama website-ka ee w w w star f m c o k e ayaad nagala socon kartaan dhegeystayaal halkaas ayaad ka maqlaysaan sidoo kalena kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada idaacadda waa tahay barnaamijkan alaab waxaanu ku eegnaa arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga iyo arrimaha bani aadanimada dhegeystayaal annagoo soo xigana sidoo kalena dabagal ku samayna waa warbixinada kala duwan ay soo kala saaraan hay-adaha iyagu markaasi ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo arrimaha baniaadanimada iyo arrimaha qaxootigaba haddii ahaan lahayd hay-adda cunnada adduunka ee faw haddii ahaan lahayd hay-adda caafimaadka ee w h o hay-adda markaasi unisef hay-adda ocha hay-adda waa u n h c r iyo weliba hay-adaha kale sida care iyo weliba save the children iyo hay-ado kale oo aada u tiro badan oo iyagu markaasi aanu ka soo xiganno oona sidoo kale dabagal ku sameyno wararka ay markaasi soo bandhigaan waa tahay qodobo kala duwan ayaa miiska inoo saaran dhegeystayaal oo ku saabsan gobolka sidoo kale gobolka geeska afrika soomaaliya ayaanu eegi doonaa iyo weliba waxaanu eegi doonaa guud ahaan caalamka dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey arrimaha gargaarka iyo arrimaha bani aadanimada iyadoo aan ogsoonnahay in sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka uu sidoo kale ka mid yahay sanadaha inta badan ama sanadka loogu baahan yahay ama loogu baahi badan yahay arrimaha gargaarka marka la eego guud ahaan caalamka xitaa waxaan arkaynaa dabcan warbixin lasoo saaray dhowaan oo sheegaysa in tobankii qofba hal qof waa tobankii qof ee ku nool dunida hal qofu markaasi gaajaysan yahay ama markaasi uusan quraacanin ama u casheeyin ama u qadeenin waa sida warbixin markaasi ay sheegayso waxaana leeyahay sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka waa sanadka inta badan hay-adaha iyo weliba deeqbixiyaashu ay markaasi tahay inay jeebkooda gacanta geliyaan oo lacago badan markaasi ama ahaan maadaama dadka iyo weliba baahidu ay sii badatay taas oo ay la micno dhigeen sanadba sanadka kasii dambeeya in baahidu ay sii badanaysay tusaaloo kale labada kun labaiyo labaatankii markaaynu joognay markii loo barbardhigo sanadihii kasii horeeyey waxaa markaasi hay-aduhu ay dhahayeen waa sanadka ugu baahi badnaa laakiin haddana labada kun saddex iyo labaatankii markii la imaaday waa sanadka kale ee haddana sanadkii hore been dhahay iyadoo geeska afrika uu wajahayey ama ilaa haddana uu wajahayo dhibaatooyinka isbiirsaday oo ay qeyb ka tahay arrimaha abaaraha waa abaaraha markaasi ama abaaro taariikhi ah abaaro lama dhigi kara laakiin abaaro taariikhi ah oo sidoo kale coolaado iyo dhaqaalo xumo wadamadu markaasi ka jirta ayaa deeqbixiyaasha munaasabad ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay sidoo kalena taageeraysay waxay ku dhawaaqeen lacag gaaraysa labo dhibic afar bilyan oo doolar si loogu bixiyo gargaar markaasi naf lagu badbaadinaya ama naf badbaadina iyo nolol markaasi joogto ah oo ku dhowaad soddon iyo labo milyan oo qof oo ku kala nool wadamada etoobiya kenya iyo soomaaliya loogu talagalay waa lacag aad iyo aad markaasi u badan laba dhibic afar bilyan oo doolar oo laleeyahay waxaa ay tahay gargaar loogu talagelayo waddamadan saddexdan uu ka hadalnay ee geeska afrika ku yaala si ay dadka halkaasi ku nool si gaara soddon iyo laba milyan oo qof oo iyagu halkaasi ku nool oo laleeyahay waa ay dhibaataysan yihiin ama way gaajaysan yihiin wax looga qabto macluul ayaa markaasi lagu baajinayaa iyadoo ay qayb ka tahay dadaalka baaxadda leh ee bulshooyinka maxalliga ah ururada samafalka iyo weliba mas-uuliyiinta iyo sidoo kale taageerida deeqbixiyaasha taasi oo leeyahay waa in lagu baajiyaa in macluul halkaasi ay ka dhalato ama laga hortegaaba oo gaajo iyo weliba dhibaatooyin kale la mid ah ay dadku qaar ay markaasi soo daris la soo daristay iyadoo ifodanu so inagu soo hayso shan markaasi ee amaba aanu ka soo gudubnay shan xilli roobaad oo xiriir ah oo markaasi baaqday oo ama liita oo heerkii loogu talagalay aan gaarsiisnayn in ka badan soddon milyan oo qof ayaa gargaar ka helay etoobiya soomaaliya iyo weliba waddankani kenya sida hay-addu ay soo sheegayso laakiin xaaladda deg dega ah ayaa aad uga fog waxaana si deg deg ah loogu baahan yahay sahay dheeraada si looga hortago soo noqoshada xaaladdii ugu xumayd waxaa loo baahan yahay deeq iyo weliba lacago markaasi deg dega oo dheeri ah oo markaasi meelo fog wax looga qabta si looga hortago mustaqbalka xaaladahan imika jira ballanqaadyada markaasi ay lagu sameeyey munaasabadda si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada new york ee dalka maraykanka iyadoo ay iska kaashadeen qaramada midoobay talyaaniga qatar boqortooyada midowga markaasi boqortooyada midowda ingiriiska iyo maraykanka iyaga oo kaashanaya dowladaha etoobiya kenya iyo weliba soomaaliya oo iyagu loo ururinayay deeqdan dhegeystayaal bulshada hay-adaha markaasi ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo weliba bani aadamadu waxay u baahan yihiin ayaa leeyahay lacag gaaraysa toddoba bilyan oo doolar si wax markaasi looga qabto arrimaha taagan iyo arrimaha baniaadamada iyo weliba ilaalinta dadka ay abaaruhu markaasi saameeyeen ee gobolka sanadka labada kun saddex iyo labaatanka hadda laba hadda waxaa laga hadlay waxay tahay laba dhibic afar bilyan oo markaasi la aruurinaya laakiin si guud markii la eego sanadkan oo dhan toddoba bilyan ayaa loo baahan yahay oo doolar taasi oo markaasi noqonaysa lacagta isku jaango-an ee wax looga qabanayo saddexdaasi wadan lacagaha lagu dhawaaqay ayaa u ogolaanaya hay-adaha samafalka ina in markaasi ay joogteeyaan waa dumaha gargaarka ee cunnada biyaha daryeelka caafimaadka nafaqaynta iyo adeegyada ilaalinta waxay u saamaxaysaa lacagahani markaasi hadda lasoo qaaday ama ee la yabo ahay in arrimahaasi oo dhan ay ka kaafiso soddonkaasi milyan ee qof ee iyagu xaaladaha iyagu ay tahay in la gaaro cunnada biyaha iyo weliba daryeelka caafimaad iyo xitaa hoyga iyo nafaqaynta iyo weliba adeegyada ilaalinta waxaan soo dhoweynaynaa ku dhawaaqista taageerada dadka geeska afrika kuwaasoo u baahan go-aankeena joogtada si aan uga soo kabsanno dhibaatada heerka masiibada ayay tiri joyce msua waa kaaliyaha xogyaha guud ee arrimaha baniaadamada iyo ku-xogeenka iskuduwaha gargaarka deg dega ah ayaa sidaasi leedahay waa inaan kusii adkaysannaa inaan markaasi sii wadno aan dabada ka riixno maalgashiyo la xoojiyay tiri gaar ahaan si aan u xoojinno adkaysiga dadka mar horeba u markaasi xambaarsanaa culayska isbeddelka cimilada geeska afrika waa xudunta mid ka mid ah xaaladaha deg dega ah ee cimilada ugu xun guud ahaan dunida qiyaastii afartan iyo saddex kun oo qof ayaa ku dhintay soomaaliya sannadkii labadii kun labaiyo labaatankii sida la sheegay oo ay markaasi u badan tahay in ay abaar ku dhinteen ama abaar darteed ama abaartaasi darteed ee u dhinteen kuwaas oo kala bar laga yaabo inay ahaayeen caruur da-doodu ay ka yar tahay shan sano jir sidoo kale marka laga soo tago afartan iyo saddexdaasi kun ee qof ee hay-aduhu ay sheegayaan in sanadkii hore ay ku dhinteen soomaaliya sababa abaar darteeda haddana malaayiin kale ayaa ka barakacay abaaro iyo sidoo kale colaado ka jira waddankaasi munaasabadda markaasi ayaa la qabtay iyadoo robabka markaasi fiicnaa ay bilaabeen inay markaasi fududeeyaan saameynta abaarta ama ay kala fududeeyaanba dhibaatooyinkii jiray iyo weliba saameynta abaaraha maadaama meelaha qaar ama gobollada qaar ee gobolka geesku ay ka da-een roobab lagu diirsaday laakiin sidoo kale waxay keeneen khataro iyo weliba caqabado cusub daadadku waxay horey markaasi u geysteen khasaaro baahsan waxayna markaasi saameeyeen ugu yaraan sagaal boqol oo kun oo qof sida ay warbixintu ku sheegayaan hay-adaha dacdad badan ayaa la filayaa dabayaaqada sida la sheegaya sanadkan qayb ahaan waxaa markaasi la filanaya ama markaasi la saadaalinaya roobabka markaasi sida elnino ee la saadaaliyey taasoo keeni karta barakac kale dhimasho iyo weliba cuduro kale sida ay sidoo kale warbixintu ku sheegtay hay-adu inkastoo roobabku ay heleen inkastoo roobabkun ay markaasi sii da-een dadkuna ay gurmad helayaan haddana waxay qaadanaysaa sannado badan si looga soo kabsado abaartii taariikhiga ahayd yacni waxaa leeyahay waxay haddana maadaama roobab ay da-een daaqii ama dhulkiina uu aada u angegnaa haddana waxay qaadanaysaa sababo sannado in laga soo kabsado dhibaatooyinka halkaasi ka jiray haddii ahaan lahayd dadkii hoolihii ka dhammaadeen iyo kuwii beerahoodii ay ka qalaleen wakiilo ka kala socday ururada aan dawliga ahayn dowladaha markaasi xubnaha ka ah iyo khubarada ayaa ka dooday xalalka oo u dhexeeya maalgashiga muddada dheer ee dadka iyo weliba kaabayaasha iyo habab kale oo ay dadku ku heli karaan nolol iyo la qabsiga isbeddelka cimilada oo gobolka geeska afrika oo isaguna leeyahay iminka waxa uu dhibana u yahay sida qaybo ka mida dunida oo kale dunida dunida inteeda kale saameynta isbeddelka cimilada aadna looga dareemayo waxaana loo baahan yahay sida khubarada ay sheegeen xalal markaasi waara kaasi oo ah in markaasi maalgashi muddo dheer lagu sameeyo dadka iyo kaabayaasha iyo si markaasi ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada hadda in ka badan sidii hore iyadoo baahida bani aadanimo ee guud ahaan caalamka ama caalamigahi ayay kor u sii kacayso howlwadeenadu kuma koobna oo keliya daboolidda baahiyaha deg deg ah laakiin waa in lagu saleeyaa xal u helidda iyo weliba ka hortiga inay sii xumaato xaaladda ayuu carabka ku adkeeyey ninka lagu magacaabo antonio tajani waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha dhankaasi iskaashiga ee talyaaniga oo isagu halkaasi ka soo qaybgalay kana hadlayey dhibaatooyinka halkaasi ka jira beesha caalamku waa inay markaasi maalgashi dheeryaha ku samaysaa xiriirka ka dhexeeya howlaha bani aadanima iyo horumarinta si loo hubiyo in faragelinta ee dhulalka ay leeyihiin saameyn deg dega iyo sidoo kale faa'iidooyin waara loo sameeyo ayuu yidhi wasiirka horumarinta u k iyo africa andrew michel sidoo kale dadaal caalamiga oo midaysan ayaa ka caawiya in markaasi si ciriiriya looga hortago macluusha ama looga hortagayba macluushii sanadkii hore ee labada kun labaiyo labaatanka oo intaasi iyo in ka badanba ay xaaladdu kasii xumaan lahayd laakiin waxaan noqon karnaa wax kasta oo aan ahayn mid ku qanacsan wixii hadda dhacay khatarta cad iyo midda hadda jirtaba ayaa weli ah mid indheheenna kasii muuqata waana inaan hadda wax ka qabanaa si aan markaasi uga hortagno dhibaato kale ayuu yidhi isaguna andrew michel andhahde ayay tiri waxaa sidaasi yidhi dabcan waa wasiirka horumarinta u k iyo africa haddii aan markaasi kusii soconno waa waxyaabihii markaasi kasoo baxay shirkaasi ee loogu yaboohay wadamada geeska africa si gaara kenya soomaaliya iyo etoobiya oo iyagu ilaa iyo soddonkaasi milyan ee qof ee la sheegay ee loogu talagalay lacagaha hadda la yaboohay toddobada bilyan ee dollar ee kalena loo baahan yahay safiirka maraykanka ee qaramada midoobay linda thomas greenfield ayay tiri ballanqaadka maanta wuxuu ka dhigayaa wadarta guud ee gargaarka bani'aadanimo ee maraykanka ee wax kaqabashada gobolka geeska afrika in ka badan hal dhibic afar bilyan oo dollar keliya sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka oo ay ku xiran tahay waxa ugu muhiimsan ee dhanka arrimaha maraykanka ama qiyaamka maraykanka inaan nahay mas-uuliyaddan naga saaran tahay inaan caawino dadka kale ee baahan markaan awoodno waxyaaba markaasi halkaas warbixinada kala duwan iyo weliba hadaladii halkaasi laga jeediyey maraykanka wuxuu leeyahay saddexdan wadan ee gobolka geeska afrika inta sanadkan uu bilowday hadday tahay arrimo markaasi gargaar hal dhibic afar bilyan oo dollar ayaa markaasi ay naga qabaan safiirka qatar ee qaramada midoobay sheekh alya bin axmed altani ayaa isagana waxaa markaasi eh, waan rahde waxay leedahay eh, sheekha alya binti axmed althani waa gabadhan ee waxay leedahay baaxadda dhibaatada bani aadinimo ee ka dhalatay abaarta ka jirta saddexda dal ee geeska afrika ee kenya soomaaliya iyo etoobiya waxay u baahan tahay feejignaan deg dega iyo mas-uuliyad naga saaran niyadda iyo weliba niyadsamida iyo bani aadinimada si loo yareeyo dhibaatada dadka halkaasi degan dowladda qatar waxa ay weli si deg deg ah oga go-an tahay inay ustaagto midnimo xoogan iyada oo loo marayo taageerada bini'aadanimada joogtada ah waxaan ku boorinaynaa dhammaan dowladaha xubnaha ka ah inay gutaan waajibaadkooda si markaas iyagoo gacan ka geysanaya xaqiijinta sugnaanta cuntada ee gobolka iyo guud ahaan caalamka ay markaasi gabadhaasi la wadaagtay warbaahinta laakiin hadda kadib kadib saddex xilli roobaad oo xiriira ayaa geeska afrika waxaa ka jira abaartii ugu darnayd ee taariikhda dhow soo marta iyadoo ilaa laba iyo labaatan milyan oo qofna ay cuntayari soo food saartay dalalkan etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya iyadoo markaasi laga jawaabayo hay-adda oja ee maamusho lacagaha la isugu geeyey sanduuqa bani aadanimada etoobiya iyo soomaaliya ee loo yaqaana e h f iyo weliba s h f iyo sanduuqa waxqabadka deg dega ee dhexe ee c r f ayaa tan iyo sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii u qondeeyey lacag gaaraysa afar boqol lixdan iyo lix milyan oo dollar wadamada jabuuti eriterea etoobiya soomaaliya kenya iyo weliba waddanka uganda isticmaalka sidoo kale faa'iidooyinka isbarbardhiga sanduuq kasta oo ay ku jiraan xawaaraha iyo weliba sanduuqa c r f iyo gaaritaanka e h f oo dhanka soomaaliya iyo s h f anrahda e h f ee dhanka etoobiya iyo s h f ee soomaaliya iyadoo loo marayo hay-adaha markaasi aan dowliga ahayn enjiyoyada maxalliga iyo kuwa qaranka qondayntan ayaa waxaa leeyahay waxay awood u siisay in jawaabo deg dega markaasi looga falceliyo goobaha ay dhibaatooyinka ay soo food saartay laga soo bilaabay sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii laakiin haddane waxyaabahaasi oo dhan sida ay markaasi hay-addu sheegayso si aref waxay awood u siisay a leeyahay gargaar ku dhowaad shan iyo toban dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool gobolka iyadoo loo marayo in markaasi cunto la bixiyo biyo markaasi la dhaamiyo sidoo kale ilaalinta kale arrimaha caafimaadka taageerada dhanka nafaqaynta laga bilaabay sanadkii labadi kun koob iyo labaatankii ilaa iyo horaanta sanadkan aynu ku guda jirno dhammaan qondaynta ayaa mudnaanta siiyey kuwa dadka ugu nugul ayaa leeyahay ayaa iyagu mudnaanta la siinayey oo ay ku jiraan haweenka sidoo kale caruurta iyo dadka markaasi naafada ah intaa waxaa dheer waxaan leeyahay waxaa sidoo kale la qondeeyey dhanka soomaaliya oo kale markaanu eegno toddobaatan iyo laba dhibic afar milyan oo dollar oo hay markaas hay-adaha n g o-yada maxalliga iyo kuwa qaranka ee dhanka etoobiyan waxaa la siiyey afartan iyo afar dhibic toddoba milyan sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka oo kale markaanu eegno waxa ay qondeysay ama sanduuqan wuxuu qondeeyey konton iyo afar milyan oo dollar ilaa bishan aynu ku guda jirno ee mey si ay awood markaasi uu siiso hay-adaha qaramada midoobay inay si deg deg ah u gaarsiiyaan cunno caafimaad saadka ilaalinta markaasi hoyga iyo weliba biyo xitaa in la gaarsiiyo gargaarka dhanka fayadhowrka tan waxaa ku jirta in waddanka eriteria oo kale shan milyan oo dollar loo qondeeyey etoobiyana saddex iyo labaatan milyan oo dollar kenyana loo qondeeyey siddeed milyan oo dollar halka soomaaliya sidoo kale loo qondeeyey siddeed iyo toban milyan oo dollar waa lacagaha markaasi la siinayo qoondayntan ayaa qayb ka ah laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo markaasi sanduuqan c r f ay u qoondaysay si wax looga qabto baahiyaha muhiimka ah ee xasaradaha aan la maalgelin iyo weliba in lagu hortago macluusha ka jirta wadamada ee markaasi iminka laga soo tabanaya heerar sare oo cunto yari ah intaa waxaa dheer in sidoo kale soomaaliya soddon milyan oo dollar iyadana ilaa ay bishan mey la siinayo si kor loogu qaado wax ka qabashada abaarta iyadoo diiradda la saarayo in markaasi hay-adaha iyo kuwa maxalliga ee la howlgala iyo kuwa qarankaba ay gaaraan dadka ku nool meelaha aadka markaasi daryeelkoodu uu ama in la gaaraba ay adag tahay daryeelkooduna uu hooseeyo dhegeystayaal ama ay adag tahay in la gaaro sidoo kale waxaa leeyahay sannado ay qaadan doontaa in gobolka uu ka soo kabsado gargaarka bani'aadnimada waa halbowlaha nolosha ilaa iyo waxaana loo baahan yaha leeyahay wakhti iyo weliba maalgelin dheeriya si halkan maanta la taagan yahay looga gudbo waxyaabaa markaasi iminka ay qorayaan hay-adaha kala duwan dhegeystayaal ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo baniaadinimada qaybtii labaad ee barnaamijka ayaanu gudagelaynaa iminka qaybtii koowaad ayaa soo maqasheen oo aanu markaasi oga hadlaynay arrimo kala duwan oo ku saabsan gobolka geeska afrika iyo xaalada halkaasi ka jirta yaboohda iyo lacagaha markaasi iminka loo yaboohaya dhankaasi iyo maraykanka loogu yaboohayay ayaanu eegeynaa dhegeystayaal si wada jira barnaamijka waxaa idinkugu daadihinaya muscab ismaaciil weliba yuusuf baked waxaanu kusii soconaynaa warbixinada kala duwan dhegeystayaal iyadoo markaasi la leeyahay in ka badan kow iyo soddon kun oo markaasi magangelyadoona oo qaxooti ah ayaa markaasi soo noqday sidoo kalena ka soo gudbay xadka suudaan iyo weliba etoobiya tan iyo kow iyo labaatankii bishii hore ee abril in ka badan kun caruur ah oo ka yar da-da shan sano iyo haween uur leh iyo weliba kuwa markaasi nuujinaya ayaa ka faa'iidaystay adeegyada nafaqaynta ee goobta markaasi laga soo galo ee xuduudda ee loo yaqaana metema ilaa hadda lama soo sheegin ee laleeyahay kiisas nafaqadarro ah oo dadkaasi soo wajahday sidaa markaasi ee la sheegayo colaadda markaasi hubaysan ee ka taagan suudaan ayaa ku qasbaya boqolaal kun oo qof inay markaasi u qaxaan dalalka dariskala laga soo bilaabo kow iyo labaatankii bishii hore ee abriil ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka in ka badan kow iyo soddon kun oo qof ayaa markaasi soo gaaray etoobiya iyagoo soo maray meelo badan oo xuduud markaasi ah oo ku yaalla gobolada amharada benishguul goms iyo weliba gambela waa imaatinka meelaha xuduudaha laga gudbo waa lala socda ayaa laleeyahay waxaana markaasi la samayn doonaa goobo dheeraada oo markaasi la socodka sida loogu baahan yahay si kor loogu qaado arrimaha gargaarka qaybinta gargaarka cunnada ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f b ayaa sidoo kale sabtidii bilaabatay kumanaan qof oo ku xayiran caasimadda suudaan ee khartuum tan iyo markii uu dagaaladu halkaasi ka qarxeen lix toddobaad ka hor qaybinta deeqdani ayaa ku soo beegantay maalmihii u dambeeyey ee xabajoojintii toddobada maalmood ahayd ee ay ku heshiiyeen labada dhinac ee dirirtu dhex martay taasoo lagu wado inay markaasi dhacayso fiidnimada isniinta tani waa horumar weyn waxaanu ugu dambayntii awoodnay inaan caawinno qoysaska ku xayiran khartuum oo uu markaasi halgamaya sidii ay uga soo bixi lahaayeen maalin walba iyadoo cuntada iyo saadka asaasiga ah ay markaasi si yaraanayaan ayuu yidhi eddi row madaxa w f p ee soomaaliya waxaan ka shaqaynaynay habeen walba sidii aan dadka khartuum u gaarsiin lahayn ilaa markii uu dagaalku bilowday dabeeqadii toddobaadkii hore waxaa furmay daaqad taasoo noo suurtagelisay inaan bilowno qaybinta raashinka w f p waa inay wax badan ka qabataa laakiin taasi waxay ku xiran tahay dhinacyada isku haya iyo ammaanka iyo gelitaanka waxay markaasi si dhab ah u damaanad qaadayaan dadka ay yidhi dhulka w f p ayaa si deg deg ah u ballaarinaysa qaybinta gargaarka cunnada ee dalka oo dhan waa markaasi waxaa leeyahay hay-adda cunnada adduunka w f p ayaa gargaar cunto markaasi u qaybisay ilaa iyo laba iyo toban kun afar boqol iyo afartan iyo shan qof oo ku kala nool labada dhinaca ee ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo kuwa markaasi xoogaga taageerada deg dega r s f ay maamulaan magaalada omduman oo qayb ka ah magaalada caasimadda ee khartuum saddex maalmood oo qaybin markaasi ah ayaa bilaabatay sabtida waana tii markaasi ugu horeysay oe hay-adda w f p ka wado caasimada tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay khartuum shan iyo tobankii bishii hore gargaar cunno oo dheeri ah ayaa loo qorsheeyey in lagu sii wado qaybinta ee caasimada khartuum ilaa iyo inta xaaladdu markaasi ammaanku ay markaasi sii hagaagayso ama saamix ay saamaxda ayaa leeyahay w f p ayaa qorsheynaysa inay khartuum gaarsiiso ugu yaraan shan boqol oo kun oo qof ay iyadu markaasi gaadho dhammaadkii toddobaadka cunto qaybin iyo weliba nafaqayn ayaa sidoo kale ka bilaabatay wadi halfa ee waqooyiga gobolka ilaa siddeed kun oo suudaana ayaa kuwaasi oo ka soo qaxay khartuum oo safar dheer u galay masar dabeeqadii toddobaadkii hore w f p waxa ay sidoo kale bilowday qaybinta afar kun oo qof cunto la siinayo oo dhowaan iyaguna ku barakacaalka loo yaqaano port sudan w f p ayaa si deg deg ah u kordhisay taageerada suudaan ee markaasi si ay u gaadho dad gaaraya lix boqol toddobaatan iyo shan kun oo qof ilaa hadda iyada oo gargaar cunto iyo weliba nafaqayn deg deg ah ay ku heshay saddex iyo toban ka mid ah siddeed iyo tobanka gobol ee dalkaasi tan iyo markii ay howluhu dib u bilowdeen wax ka yar bil ka hor saddexdii bishan mey w f ayaa ballaarinaysa si ay u taageerto shan dhibic sagaal milyan oo qof oo ku nool guud ahaan suudaan lixda bilood ee soo socda iyadoo gaajo markaasi ay markaasi arrimaha gaajada iyo weliba macluusha laga yaaba lagana cabsi qaba inay kor u kacdo w f waxay sidoo kale adeegyo isgaarsiineed oo deg dega siisa dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo bulshada guud ee arrimaha baniaadamada ka shaqeeya ee ka howlgala suudaan halkaasi oo isku xirnaanta asaasiga ee adagtaya leeyahay hay-adda waxay sidoo kale u baahan tahay lacag gaaraysa toddoba boqol soddon iyo kow milyan oo dollar si ay u gaarto shan dhibic sagaal milyan oo qof oo ay colaaduhu saameeyeen guud ahaan dalka lixda bilood oo soo socota ayaana markaasi laga hadlaya hay-adda w f waxay si deg dega sidoo kale ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada inay markaasi awoodaan in si badbaado leh loo gaarsiiyo cunnada gargaarka deg deg ah ee loo baahan yahay gaar ahaan gobolka khartuum ama caasimada oo ay dagaalo ka socdeen muddo lix toddobaad ah waxayna leedahay waa in dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ay u ogolaadaan hay-adaha iyo weliba kuwa gargaarka fidinaya in ay dadku si markaasi nabdoon oo iyaga oo ammaan ah ay ku gaaraan qiyaastii labo ilaa laba dhibic shan milyan oo qof oo ku nool suudaan ayaa la filayaa inay gaajo markaasi la soo daristo bilaha soo socda sababaha rabshadaha socda tani waxay ka dhigi doonta leeyahay cuntayarida ba-an ee suudaan heerkii ugu badnaa iyadoo in ka badan sagaal iyo toban milyan oo qof ay saamaysay afartan boqolkiiba dadweynaha halkaasi ku noolaa dhegeystayaal waxyaabaha markaasi dhabtaya ee ka jira waddanka suudaan dhegeystayaal oo aan ogsoonahay in ay ka jiraan dhibaato iyo weliba dagaalo intaan yuusuf mikrofoonka ku wareejinin dhankaasi iyo yeman waxaan leeyahay sanduuqa waxqabadka deg dega dhexe ee c r f wuxuu u qondeeyey lacag gaaraysa siddeed iyo toban milyan oo dollar baahiyaha deg deg ah ee dadku ay saameeyeen casradaha bani-aadanimo ee waddanka yeman bishii saddexaad ee sanadkan kaaliyaha xogyaha guud ee iskuduwaha gargaarka deg deg ah ee qaramada midoobay martin grivis ayaa ansixiyey u qoondaynta lacag gaaraysa siddeed iyo toban milyan oo dollar ee yeman oo laga helayo sanduuqa waxqabadka deg dega ee dhexe loo yaqaana c r f si looga hortago macluusha iyo weliba waxkaqabashada heerarka si kordhaya ee sugnaanshiyaha cunnada ee ay markaasi horseedeen iska horimaadyada jahawareerka dhaqaalaha iyo weliba isbeddelka cimilada oo ah dhammaan arrimaha ama caqabadaha isku biirsaday waddanka qoondayntani ayaa bixin doonta adeeg dhammaystiran oo isku dhafan iyo weliba waxqabadyo dhinacyo badan leh iyadoo la isticmaalayo habka isku dhafan ee dhimista khatarta macluulka ee loo yaqaana i f r r iyo weliba gargaarka lacageed ee markaasi nooc iyo weliba ujeedo badan m p s m p c a si loo yareeyo heerarka sii kordhaya ee nafaqa xumada ba-an iyo weliba waxkaqabashada cunnayarida ka jirta guud ahaan waddanka yeman sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka dhibaatada arrimaha bani'aadanimo waxay saameyn doonta ayaa leeyahay toban iyo toddoba dhibic saddex milyan oo qof ayay markaasi noqon doonaan kuwa arrimaha gaajada ama arrimaha badbaadin ama bani'aadanimo u baahan doona dhowaanahan cadeymaha ka soo baxay falanqaynta ee si gaara i b c ee bishii maarso ee sanadkan ee degmooyinka ay ka taliso dowladda yeman ayaa tilmaamaya in meelaha qaar ay weli ka jirto cunnayari aad u ba-an halka guud ahaan nafaqaxumada ba-an ay korartay sahankii ugu dambeeyey ee smart ayaa muujinaya in in ka badan saddex meelood laba meel dhallaanka iyo carruurta da-doodu ka yar tahay laba sano aan si haboon loo nafaqayn loona daryeelin taasoo adkaynaysa inay sii kordho nafaqaxumada ba-an iyo weliba kuwa daba dheeraaday ee carruurta da-doodu ka yar tahay shanta sana ay wajahayaan waxkaqabashada arrimaha bani'aadanimada ee yemen ayaa weli ah mid si aada u liidato taas oo ka dayrinaysa kumanaan qof oo gargaar ah ama gargaar markaasi bani'aadanimo oo muhiim ah laga bilaabo dhammaadka bishan aanu ku guda jirna ee meey qorshaha ka jawaabista arrimaha bani'aadanimada ee waddanka yemen waxaa la maalgeliyey saddex iyo labaatan dhibic shan boqolkiiba sidaa darteed qaybtani waxay taageeri doontaa dadka sida aadka ugu baahan saddexda maamul ee xaja al xudayda iyo tais kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu nugul oo ay saamaysay arrimaha markaasi cunnayarida iyo nafaqa xumada ba-an iyadoo diiradda la saarayo dhimista nafaqa xumada caalamiga ayaa leeyahay gabdhaha iyo weliba wiilasha da-doodu ka yartahay shanta sane oo ugu yaraan hal ilaa laba boqolkiiba iyo hagaajinta xaaladaha markaasi cunto yarida ka jirta ayuu yiri iskuduwaha arrimaha baniaadamada yeman mr david grisley mashaariicda ay bixiso waa c r f uu bixinayo sanduuqaas waxaa fulin doona hay-adda cuntada iyo beeraha faw ururka caalamiga ee socdaalka i o m xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka u n h r sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay u n f p a sanduuqa caruurta qaramada midoobay unisef barnaamijka cunada adduunka w f p iyo ururka caafimaadka adduunka w h o si loo wanaajiyo helitaanka dadka nugul ee markaasi wakhtiga ku haboon loona hubiyo joogtaynta gargaarka baniaadnimo hay-adaha markaasi ay khusayso waxa ay wada shaqeyn dhow la yeelan doonaan ee leeyahay n g o-yada qaranka kuwaas oo si fiican u gaari kara meelaha ay adag tahay in la gaaro watahay dhanka kale xaaladda markaasi sugnaanta cunnada ee degmooyinka yeman ee ay gacanta ku hayso dowladda yeman ayaa xoogaa markaasi soo roonaaday aan leeyahay shantii bilood ee ugu horeysay sanadkan halka nafaqaxumo ba-an ee korortay marka loo eego waa isla muddadaasi sanadka labada kun labaiyo labaatankii si kastaba ha ahaatee rajada laga qabo muddada u dhexaysa hadda ilaa dhammaadka sanadkan waxay muujinaysaa baahida loo qabo maalgelin dheeraada oo markaasi caalami ah maadaama horumarkii yaraa laga yaabo in markaasi uu sii baaba'o hay-adaha qaramada midoobay ayaana sidaasi ka degaya falanqaynta cusub ee lasoo saaray heerka i p c ee yeman oo lasii markaasi daayey darad hay-adda cunnada iyo weliba beeraha ee qaramada midoobay fayo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay unisef barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f p ayaa ka digay taasi inkastoo horumarka yar ku dhowaad dhammaan degmooyinka ay ka taliso dowladdu ayaa lagu qiimeeyey inay soo food saartay heerar sare oo cunnayari ah yemen ayaa weli ah mid markaasi ka mid a dalalka markaasi ugu cunta yari guud ahaan caalamka inta badan waxaa sabab u ah saameynta colaadaha iyo weliba hoosu dhaca dhaqaalaha saddexda hay-adood ee qaramada midoobay ayaana sidaasi warbixinta ku sheegay warbixinta ayaa muujinaysaa in yeman ay weli u baahan tahay feejignaan iyadoo gaajo ay markaasi la socoto malaayiin qof ay markaasi gaajadaasi haleeshay xaaladuna ay kasii dari karto haddii aan wax laga qabanin arrimaha muhiimka ah ee keenaya cunayarida dalkaasi ka tirsan bariga dhexe inkastoo ay jiraan horumaro dhexdhexaad ah qaybta labaad ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ee lagu qaybinayo sidoo kalena gargaarka waxyaabaha kala duwan lagu raadinayo waxay u baahan tahay maalgashi dheeraad ah in markaasi lacaga badan halkaasi lagu maalgeliyo warbixinta ayaa muujinaysa in inta u dhexaysay bishii koowaad iyo bishan aynu ku guda jirno ee shanaad ilaa saddex dhibic laba milyan oo qof ay soo mareen heerar sare oo cunayari ah oo ka dhacay deegaanada ay dowladdu markaasi maamusho kuwaasna waxaa lagu sifeeyey cunayari ba-an ee heerka i p c fezri iyo wixii ka sareeya ama i p c fezri ama wejiga saddexaad loo yaqaano dhegeystayaal taasoo ka dhigan hoos u dhac boqolkiiba saddex iyo labaatan ah marka loo eego bishii oktoobar ilaa iyo qiyaastii bishii disembar ee sanadkii aanu kasoo gudubnay taasoo lamcin ah in xaaladda markaasi ay kasii dartay dhegeystayaal intaa waxaa dheer tirada dadka ku jira gurmadka deg dega ama heerka markaasi afaraad i p c loo yaqaano face four waxay ku dhowaad kala bar noqdeen toddoba boqol kow iyo waa toddoba boqol kow iyo siddeetan kun mar kala barbar dhigo qiyaasta waa intii aynu ku guda jirnay belihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore tiradaasi oo sii laba jibaarantay dhegeystayaal waxaana leeyahay waxyaabahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa ka dhigaya wadankaasi yeman ku markaasi u baahan gargaar deg deg ah iyo weliba in markaasi maalgelin dheeraad ah loo sameeyo si looga hortago cunayaradii weliba macluusha dhegeystayaal waa sagaalkii iyo qadar soddon daqiiqo oo subaxnimo yuusuf bakad ayaan iminka ku wareejinayaa microfoonka si markaasi uu noola wadaago qeybaha kale ee barnaamijka iyo weliba warbixinada miiska inoo saaran ee la xidhiira arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba bani aadamnimada
waxaad tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal subax wanaagsan markii waxaa soo dhegeysteen dhegeysta warbixinadii markaasi kala duwnaa saaxiibayaal muscab markaasuu noo qaada dhigaya waa arrimaha gargaarkii biniaadanimada ee qaxootiyada saaxiibada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waa hal eber shan dhibic sagaal halka ku ambaaso ku sugan inaga dhegeysaneen hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada saddexda iyo tanarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibic saddex dhegeystayaal madheera beled xawasuufta iyo baniisa raamu waxay laga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal muqdisho sagaashan toddoba dhibic cibar isyolo balambala madogaashi meru waa hal ibar laba dhibic saddex halka dabcan marsaabidi mooyaalena ay naga dhegeysanayeen dhankaas ethoopia siddeetan toddoba dhibic toddoba www co k star f m dhegeystayaal waa www star f m co k ayaa halkaasi toos ahn oo la socon kartaan dhegeysaal warbixinada iyo sidoo kale barnaamijka iminka sida tooska live cusub arrimaha gargaarka binaadinimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal ayaa markaasi dhegeysataan talaadood si wada jir aynay u daadiyaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waxaan soo kale xiganaa dhegeystayaal sida horaanba uu kuu sheegay muscab ismaaciil hay-adaha qaramada midoobey dhammaan waxyaalaha markaasi qoraalada ay soo qoraan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda caafimaadka adduunka w h o hay-adda qaxootiyada dunida uncr oo qaxootiyada u qaabilsan dhegeystayaal hay-adaha dhammaan maxalliga ah ee ka howlgala soomaaliya dunida iyo sidoo kale qaaradda afrika saaxiib iyaal qodobada iminkan dhegeysta dhanka soomaaliya intaana gudagelin warbixin aan dabcan ay kala duwan ay soo qoreen hay-adaha waa hay-adda markaas u qaabilsan caruurta unisef iyo hay-adda markaas u qaabilsan dhanka i o m ta iyo weliba kuwa ka howlgala soomaaliya intaanu markaas aan u gudagelin dhegeystayaal bal markaan soo qabto mid kami adeega qaybta barnaamijka safaricom had iyo jeer waxay iminka u taagan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin dhegeysta safaricom haata waxay kulada ku raaxayso ka faa'iidaysada telefoonka xawaaraha sareeye fooji oo maxaa dhacay waayo mid markaasi safaricom ay kugu talgashay ku keentay adeega telefoonka fooji wax waxyaaba fara badan iyo markaasi aad ku qasban dabcan aad ku kasban kartaa kuna heli kartaa oo halkan lagu soo koobi karin waxaadna helaysaa one g b adeega internetka oo bilaash ah dhegeysta mallida telefoon casri ah oo internet malstimaasha waxaan ula jeedaa markaasi inaad booqato shabakada sida star f m si aad u hesho warar sugan xaqiiqa haddii aadan markaasi dhegeys wararkii sideedii subaxnimo sagaalkii subaxnimo youtube-ka sidoo kale aad ka daawan karta muuqaalo markaasi ku cajibgeliyo wax ku ool waxtar ku ah dhammaan dadka haysta telefoonka two g trija lagama hadlayo kaasi waa laga soo gudba dhegeyste hadda ma haysataa oo ma isticmaalaysaa foji maya hadday tahay soo qabso oo orod maanta ka soo qaada shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda waxay markaasi ku siinaysa adeega internetka bilaash one g b warka waran dhegeysa adigoo telefoonka gacanta ku hayso ayaad war dhamaystiran helaysaa waxaa markaasi ka dhacay dunida iyo daafaheeda waa goorma oo markaad internetka haysatid adeeg internetka ee shirkadda isgaarsiinta safaricom waama jeceshay inaa markaasi muxaadaro gabeeyo iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan aad ka daawatid internetka dhegeys telefoonka casriga waxyaaba fara badan markaasi kaa caawinayo oad kaga faideysan kartaa tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonka casriga oo internet aad u isticmaali karto ayaad waxaa kaga faideysan karta waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha google-ka ayaa sidoo kale wax kaga baari karta waxaa markaasi adigoo doonaysa jecesha telefoonka waxaa markaasi dabcan waa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad markaasi guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qariirada google-ka sawiro qurux badan aad ku qaadato iyo waxaa laga dhegeysa sidaad ku helaysaa adeega internetka waxaad iibsanaysaa telefoonka foji waxbaaro sare kadibna iibsada data bundle intaad rabto si aad u heshid adeega internetka bilaashka one g b iminkan dhegeystaan intaana bangiga k c b aan sidoo kale kugu darin waxaa markaasi la sheegaya warbixin ay soo saartay maalintii dara maalintii dhegeystayaal isniintii waa maalintii shalaytoo dhegeystayaale waxaa markaasi hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan u n u n ocha waxay sheegtay lix dhibic lix milyan oo qof oo soomaali ah ee markaasi ku nool ayaa markaasi la saadaaliyay in ay markaasi soo wajahdo xaalada markaasi cunno yari ama waa food insecurity waxaa loo yaqaana dhegeysa oo kasii darayso ama sidoo kale soo bilaabatay bishii aan soo dhaafnay abriil sina socon doonto ilaa iyo juun sanada labada kun saddex iyo labaatanka tirada dadka la filayo inay markaasi soo wajahda gaajo masiibo ah ayaa wejiga shanaad laga hadlay oo markaasi sheegay inay hadda hoos dhac xoogan dabcan waa inay hoos dhac xoogan markaasi lagu dareemay ilaa boqolkiiba waa dabcan ilaa dad gaaray afar boqol oo kun dhegeysta waa afartan kun dhegeysta codka gu-a oo aan si aan markaasi u hagaasanayn u dayin oo aan dabcan horey loo filanaynin ayaa markaasi dhalinyadaadad khasaare geystay gaar ahaana degmada beledweyn ee dowlada goboleedka hirshabelle iyo sidoo kale baardheer oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxaana ka dhashay fatahaado khasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed dhegeysta w f b waaxyada qaabilsan cunada adduunka waxa ay markaasi dabcan waxay ka qabanaysaa baahida cuno yarida deg deg ah ilaa boqol soddon kun oo daadadku dadkay saameeyeen iyagoo markaasi loo marayo gargaar iskugu jira nooc iyo weliba dhan lacag cadaan ah ama lacagta la siinaya dhegeysta ama kash w f b waxay hadda bishii abriil aynu soo dhaafnay gaadhay ilaa iyo saddex milyan oo qof oo gargaar cunno ah biniaadinimada oo markaasi loogu badbaadinayo ama howlgudhigood ahaa badbaadin oo markaasi looga saaraya xaaladaas oo noola'aanshuhu cunnada ku jiraan laba dhibic saddex milyan oo qof oo helay lacag cadaan ah ama lacag kaasha dhegeystaal oo ama taageero lagu nooladeed oo loogu taageerayo sidoo kale hoos loogu dhigayo baahida faraha badan ay ka jirto barakaayaasha gargaarka guud waxaa markaasi gaaray ilaa iyo toddoba boqol sideetan kun oo qof oo dabcan loogu adeegaya sida markaasi xaaladaha wadanka oo soomaaliya looga saari lahaa iyadoo loo maraya kuwa loo yaqaano shock responsability net oo markaasi raasmaal lacag ah markaasi iyo weliba cunooyin halkaasi ku gaarsiinayay w f b waahay-adda cunnada adduunka u qaabilsan ayaa toddoba boqol sideetan sideed kun oo qof gaarsiisay adeegyo nafaqeyn bishii abriil aynu soo dhaafnay ilaa bisha mey oo ay ku jiraan caruur ka yar shan sano iyo weliba haweenka uurka leh iyo weliba kuwa naasnuujinaya caruurtooda kordhinta wakhtiga markaas wakhtiga loogu talagalay ee gargaarka cunnada ee biniaadinimada waxay gacan ka geysatay baajinta macluusha soomaaliya rubci waa rabcan inta sanadkii aanu soo dhaafnay waa sanadkii tegay ee dhegeystayaa labada kun labay labaatanka si kastaba haba ahaatee dhibaatada biniaadinimada ee dalka weli waxay markaasi ka fogtay xaqiiqda ee sida marka looga hadlayo shantii sano ee lasoo dhaafay ntiijooyinka qiimeynta wejiga dhegeystayaal ayaa markaasi isku dhaaftay habbedelka cunnada oo ugu dambeysay oo la sii daayay bishii abriil mashaariicda lix dhibic lix milyan oo qof ayaa wajihi doonta heer halis ama cunniyari ah oo kasii daran intii udhexeysay abriil iyo juun labada kun saddex iyo labaatan tirada dadka la saadaaliyey inay soo food saartay gaajo musiibo ah waa wejiga shanaad ee waa i p c ayaa hoos u dhacday afartan kun oo qof oo loo aaninayo yaraanta saameynta joogtada gargaarka binaadinimada ee inta badan laga saadaaliyo gobolada wax soo saarka roobabka inta badan aan ku wanaagsaneyn ee wadanka soomaaliya waa roobabkii markaasi la filayay oo si wacan aan oga coranin wadanka soomaaliya halaliba sideed milyan oo caruur ah oo ka yar shan sano ayaa lagu qiyaasay inay markaasi la ildiran yihiin nafaqo xumi baan sanadkan labada kun saddex labaatanka halka waa afar boqol toddobaatan iyo sideed kun iyagoo ka mid ah ayaa u baahan ayaa u baahan ayay u baahan tahay inay markaasi soo food saartay nafaqo xumi baan oo nafta halis gelin karayso dhegeysta dadka horey markaasi loo saadaaliyey inay markaasi wajahayso khatarta macluusha waa barakacyaasha muqdisho waa caasimada magaalada waa caasimadda soomaaliya waxaa sidoo kale ka mid barakacyaasha baydhabo iyo sidoo kale waa dadka markaasi beeraleyda dadka xooladhaqatada dhegeystayaal ee ku wada nool ee burhakaba hoosudhac waxay markaasi gaartay ilaa iyo laba iyo toban kun iyadoo hoos u dhaceen tirada dadka iyo wejiga afraad ee gurmadka binaadinimada dhinacyada markaasi badan loo fiirinayo loogu aanaynayo weliba kuwa markaasi barakacyaasha ee kuwa nool kabamka waa dabcan magaalooyinkan soo xusnay qiimaha cuntada oo hoos u dhacday iyo weliba helitaankooda ayaa markaasi ku qasabtay in hadda gargaar xoogan markaasi gurmud ah loogu shaqada beeraleyda iyo weliba shaqa dabcan inta badan dabcan waa dalagyada kasoo go'i jiray ayaa sidoo kale aan kasoo go'in sidoo kale loo helin tirada markaasi rasmiga la doonaya inay markaasi soo gasho waa qiyaasihii ee dhowaan markaasi la muujiyay ee inta badan aan la helin tirada rasmiga saxda ee abaartii dabadheeraatay ee dabcan ku dhacday wadanka soomaaliya sababtay ee markaasi dhimashooyin gaaraysa afartan saddex kun waa laba sanadkii tegay labada kun laba iyo labaatanka iyadoo hadda loo degayo qorshe istaraatiijiyadeed ee markaasi lagu nafadbaadinayo dadka dadka barakacyaasha dadka markaasi dhibaatada musiibooyinka ka soo gaartay waa dadka xorodhaqatada ee abaarihii xoognaa wadanka markaasi ka dhacay waxayna sheegeen in hadda waa boqolkiiba soddon waa boqolkiiba soddon iyo toddoba ka badan tirada guud ee dhimashada abaarta la xidhiidha ee markaasi la diiwaangeliyey sanadkii ugu horreeyey ee dhibaatooyinka abaarta ka soo bilaabta labada kun toddoba iyo tobankii ilaa labada kun sideyo tobankii kalabara dhimashadan lagu qiyaasay waxaa markaasi ka kooban yihiin caruur ka yar shan sana saaxiibaya weli idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaal dhammaantiin oad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari bal iminkan xaaladaha kale ayaan markaasi eegeynaa saaxib bal markaan aan soo qabta dhegeystaal mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah haddaba bangiga dhexe ee kenya ee c b k ee ansixiyey nidaamka dabcan deyn canfinta ah oo laga doonayo inay cid waliba ogolaato sidii markaasi iskaga bixin lahayd boqolkiiba konton maalmo yar ee dhegeystaal ka soo haray waa maanta iyo berri oo keliya oo taarikhda ay ku beegan tahay koob iyo soddonka mey waxaa markaasi laga doonay cid waliba markaasi dacagta deemihii amaahda ay ka qaadatay bangiyada iyo waliba inay markaasi iska dhamaystiraan boqolkiiba iyadoo laga cafiyey konton tusaale dhegeystayaal haddii aad qaadatay labaatan kun toban kun ayaa lagu cafiyey oo lagaa daayey dabcan hadda waxaa lagu haysaa toban kun oo keliya inaad iska bixiso waa tusaale dhegeyste ilaan mobeelada lacagta lagu qaadanaya boqolkiiba hadda markaasi la qorsheeyey in xaaladaha wadanka weliba sixir bararka iyo lacag la-aanta waddanka markaasi ka dhacday ayaa keentay in la cafiyo dadka lacagaha qaar ay qaateen ama deymaha kontonka boqolkiiba lacagta amaahda ee haray halka boqolkiiba konton kale laga doonayo qofka inuu markaasi iska bixiyo si loogu cusboonayso xirarka deynta cafinta ee c r b macaamiisha waxaa lasiiye dhegeystayaal ogsoonoom lix bilood oo lasoo dhaafay ayaa markaasi la siiyey oo la doonaya inay inyar inyar iskaga bixiyaan mise iska dhammaystiraan lacagta ee deynta ah lagu leeyahay oo boqolkiiba konton halka kontonka kale loo dhaafay dhegeysta waxayna soo bilaabtay kowdii disembar labada kun labaiyo labaatankii ilaa iyo koob iyo soddonkii mey ayay socotay oo ayay soconaysa ay maalinta berito ay ku egtahay labada kun saddex iyo labaatanka haddaba maxaa markaasi ku diiday haddii markaasi liiska madow ee buugga madow lagu gelay oo lagu leeyahay lacag hadda waxaa lagu leeyahay iska bixi oo iska dhamaystir haraaga kugu haray dhegeystayaal si aad u noqoto qof markaasi ka madax bannaan deymo una noqdo qof markaasi lacag kale sii amaahan karo siina qaadan daro iskana bixin kara dhegeysta haddii taasi kugu adkaatay haddaba fariinta gaaban ku qor c r b lambarkaada raaci sharciga ee i d-ga kadibna ku dar lambarka laba laba shan laba laba dhegeysta waxaad qoraysaa c r b waa c r b ay qoraysaa lambarkaada sharciga raacinaysa ee kartaambulishoga dhegeysa mise idga kadibna waxaa ku diraysaa laba laba shan laba laba ayaad ku diraysaa dhegeysta haddii aad u baahan tahay macluumaad dhiiricaad faahfaahin ku saabsan arrimaha deena cafinta dhegeystayaal iyo sidoo kale lacagta qofka siduu iskaga bixin lahaa iyo weliba nidaamka la doonaya qofka inuu maro bankiga wuxuu kuleeyahy waxaad naga soo wici kartaa lambaradan midna waa mid wicitaanka caadiga midna waa mid markaasi wasap waana eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber dhegeystayaal waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama dhanka whatsappka sidoo kale waxaad ka wici kartaa lambarka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba dhegeysta lambaradaas si toosa ula xiriir kartaan qaabta wicitaanka iyo qaybta markaasi whatsapp k c b bank for people for better dhegeysta waa hagaag dib ugu soo noqona barnaamijka dhegeystayaal haddaba caruurta geeska africa ee warbixin ayagana laga soo saaray children in horn of africa caruurta gees africa waxa ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aada u weyn dhegeystayaal oo horey markaas loo arag oo ay ka mid tahay gaajo barakac iyo sidoo kale biyo la-aan iyo sidoo kale amni daro in ka badan toddoba milyan oo caruur ah ayaa markaasi da-dooda ka yartahay shan sano ayaa weli markaasi la iidara nafaqo xumi waxayna ay u badan tahay ubaahan yihiin raali hada waxay u baahan yihiin taageero nafaqo deg deg ah in ka badan hal dhibic sagaal milyan oo caruur ah ahna waxay markaas halis ugu jiraan inay markaas u dhintaan nafaqo xumi baahan iyadoo gobolka uu ka soo baxay abaartii ugu xumeed muddo afartan sano ah ayaa bulshada tabaalaysan waxa ay waayeen xoolo dalagyo iyo sidoo kale dhammaan miciishada saddexdii sano ee lasoo dhaafay oo aan markaasi roobabkii markaasi ka dayin gobolada dabcan wadanka soomaaliya iyo sidoo kale kenya iyo etoobiya dhibaatada geeska ka jirta waxay ahayd mid aada u dhibaato badan caruurta iyadoo uu yidhi maxamed fool oo ah agaasimaha gobolka unisef oo bariga iyo koonfurta africa saddexdii sane ee lasoo dhaafay bulshooyinka waxaa lagu qasbay inay markaasi qaadaan tilaabooyin aada u daran si ay ugu noolaadaan iyadoo oo markaasi loo malaynin caruur dabcan malaayiin caruur ah inay markaasi qoysaska ay ka tageen guryahooda dabcan rajoxumi iyagoo raadinaya cunto iyo sidoo kale biyo qalalaasaha ayaa sidoo kale ku reebay caruurta waxyaabaha lagama maarmaanka u ahi caruurnimada inay markaasi helaan cunno markaasi ku filan guri iyo sidoo kale iyo biyo ammaan ah sidoo kale biya dabcan waa ammaanka iyo sidoo kale inay markaasi helaan goobo waxbarashaa dugsiyada inay aadaan dhegeysta robabku inkastoo ay haddana ay yaraadeen haddana waxaa markaas ay sababeen daadad maadaama dhulka oomanaha ahi aanu markaas awoodin inuu dabcan kaydi biyaha oo aada badan waxaasoo keentay in ay sii barakacaan khatarta cudurada ba-an xaalada waa dabcan xoolo la-aanta iyo weliba burburka dalagyada beeraha soomaaliya ayaa roobkii ka da-ay waxay markaas sababeen daadad soo rogmay oo waxyeelo u geystay guryo dhulal beereed iyo sidoo kale wadooyin sidoo kale waxay qaadeen xoole dabcan oo sababay iyo weliba inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo weli goobaha caafimaadka qiyaastii ugu horreysay ayaa tilmaamaysa in daadadku iyo weliba fataahadaha obiyada ee soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan qof kuwaasoo ku dhowaad kun oo ka mid ah ay ka barakaceen guryahoodii inta badan meelaha ay fataahaduhu saameeyeen waa kalena ay ku dhinteen daadad ayaa sidoo kale sababay burbur iyo weliba barakac baahsan oo ka dhacay gobolada dabcan waa gobollo badan oo ka tirsan etoobiya daadadku waxay sii xoojiyeen nuglaashuhu dadku ay awalba sida aadka ugu saameysay abaartu iyadoo ay meelaha ay sida weyn u saameysay fataahaduhu iyo weliba abaaruhu ay iskusoo taraayeen daadadka ayaa sidoo kale kasii daray dabcan keenay khataro caafimaad oo ay ka mid yihiin daacuunka cudurka dabcan oo cudurka daacuunka oo hadda markaasi ka dilaacay ayaa ka mid ah cudurada ugu dheera dabcan hadda qaybta ee la doonaya inay markaasi la dacaalayaan qaybta hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba dowladda federaalka etoobiya roobka ayaa keenay dabcan xoogaa nasasho iyo sidoo kale rajo ah laakiin sidoo kale dabcan wuxuu markaasi watay xaalado kale ee musiibo ah iyadoo sidoo kale dhibaato xoogan uu ku keenay dhulalka ayuu yidhi fool waqti ayay qaadanaysa ama qaadataa in markaasi dalagyada iyo sidoo kale lo-du ay dib u koraan si ay dabcan qoysasku uga soo kabtaan dhibaatooyinkii sanado badan taasi waa sababta markaasi taageerada joogto ay weli markaas ugu baahan yihiin loona gargaaray dhammaan geeska africa guud ahaan gobolka saddex iyo labaatan milyan oo qof ayaa markaas wajahaysa xaalad cunno yari oo aada u daran oo ka jirta etoobiya kenya soomaaliya tirada dabcan caruurta ay haysato nafaqo xumida baana ay daaweynta dabcan doonta waa rubuc hore waa dabcan waa kuwa daaboonka markaas u doonta sanadkan ayaa weli markaasi ka mid ah kuwa ugu badani sanadkii hore waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonaan kuwa sare muddo dheer ama sii socda marka laga soo tago baahida nafaqeynta dabcan waa cimilada dadku ee aadka iminka la qabsan yihiin amni darada iyo sidoo kale gaabashada sida wax looga qaban lahaa loogana jawaabi lahaa falcelinta arrimahan oo kale ay ugu baahan inta badan haweenka iyo sidoo kale xaruurta taasoo ugu sii darayso khatarada rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v cudurada waaweyn oo markaasay ka mid yihiin daacun caloolaha yadeecadaha duumada iligisal iyo cudurada kale ayaa markaasi ka socda guud ahaan gobolka waxaana ugu sii daran xaaladaha cimilada oo aada u daran iyo weliba nidaamyada caafimaadkood aada u aan wanaagsaneyn una jilicsan qiimaha cunnada ayaa weli markaasi mid sarreeya suuqyada maxalliga taasoo culays ku hayso caruurta iyo sidoo kale qoysaska aansan awoodi karin in ay saddexda maalintiiba saddex wax cunaan mise laba maxil xiisadaha cimiladu waxay sii korinaysaa darnaanta dabcan darnaanta xaaladaha kaasi daraysa barakaca ballaaran nafaqo darada iyo sidoo kale dabcan cudurada ka jira keenay roobabka halkaasi ka dhacay sanadka waa sanadkii tegey labada kun laba labaatanka taagee dabcan taageerada deeqbixiyaashu waxay markaasi suurtageliyeen in ay markaasi in aan dabcan loo adeegyo sidoo kale laga hortago nafaqo xumida oo dabcan kusii fidayo in ka badan soddon milyan oo caruur iyo weliba hooyooyin ayuu jiray fowl sanadkan waa labada kun saddex labaatanka maalgelin kale ayaa markaasi dabcan ku sheegeen inay ka caabin doonto oo keliya caruurta inay kasoo kabtaan dhibaatada baaxadda leh laakiin sidoo kale waxay u socotaa horumarinta adkeysi badan waa nidaam markaasi kala duwan oo la doonayo in markaasi lagu soxo laguna hago gobolka kuwaasoo ugu adkeysan kara saameynta cimilada mustaqbalka weliba xaaladaha kale markaasi naxdin gelin karo mar kale iyadoo ay jirto cimilo aada u xun oo maanta aynu aragno geeska afrika dhibaatada oo socoto ayuu laga yaabaa inay ku dhacdo ka hor intayna markaasi caruurta iyo weliba gees ay qoysasku helin fursado ay kusoo nolosha kaga soo kabtaan xaaladihii waqtiyadii markaasi adkaa ay soo mareen dhegeysta waxaan soo qabta mid kamid eega qaybta barnaamijka ah dhegeysa safaricom had iyo jeer waxay had u taagan tahay inay markaasi qanciso macamiisheeda islamarkaana ee ka xaqabtirto adeegyada ee aadku u baahan yihiin dhegeysa safaricom haatan waxay ku leedahay ku raaxayso oo ka faa'iideyso telefoonka xawaaraha sarreeya ee foji oo maxaa dhici waayo mid markaasi safaricom hadda kuu keentay telefoonka foji waxyaaba fara badan ayaa markaasi aad ku qasban aad ku qabsan kartaa oo aan markaa halkan lagu soo koobi karin waxay helaysa ama aad helaysa one g b internet blaash dhegeysa ma leedahay telefoon casri ah internet ma isticmaashaa waxaan oola jeedaa inaad markaasi aada booqato shabakada star f m dhegeysta si aad u hesho warar sugan oo xaqiiq ah haddii aad markaasi dhegeysan ama youtube-ka sidoo kale fursad ayaa isagana kaaga bannaan inaad halkaasi ka geli karto kala doowan karto wax waliba adiga ku xiisa gelinaya jeceshahay dhegeysta dhammaan dadka haysta telefoonka two g three g kuwaasi lalama hadlayo dhegeystaal kuwaas waa laga soo gudbi waqti horey ahaayeen oo ah tan culeysyada markaas telefoonkaada ku keenaysa ilaan halkaasi hadda lagama hadlayo maanta soo qabsa telefoonka four g haddaad haysto ku raaxayso oo haddii haysaneed booqo shirkadda isgaarsiinta safaricom bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonka gacanta ku haysto ayaad warar dhamaysan helaysaa waxaa dunida iyo daafaheeda markaasi ka dhacay waa goormo waa markaad internet haysatid adeega internetka shirkadda isgaarsiinta safaricom jecesha inaad muxaadaro gabeeyo iyo sidoo kale waxyaaba kala duwan aad ka daawatay internetka dhegeysa telefoonka casriga waxyaaba fara badan uu kaa caawinayo aad kaga faa'idaysan kartaa tusaale dhegeys markaad hayso telefoonka casriga oo internet aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'idaysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub google-ka ayaad sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa aad adiga doonayso danaynayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamaha qariirada google sawir aad ku qaadato iyo waxa lamid ah haddaba dhegeyste sida markaas aad ku helaysa adeega internetka waxaad iibsanaysaa telefoonka four g oo xawaaro sarreeya kadibna iibso data bandle intaa intii aad rabto si aad u hesho adeega internetka bilaashka ah one g b aan kugu dara dhegeystayaal haddana waxaa markaasi ku leeyahay haddii markaasi lacagtii aad bixinin ama deemihii aad qaadatay hadda waqtiga uu sii guraa bangiga k c b bank wuxuu ku leeyahay haddii mobile vuma loon aad qaadatay iyo haddii markaasi telefoonka mpesa k c b mpesa aad ku qaadatay waxaa lagaa doonayaa inaad markaasi mar kale iska bixiso dhegeystayaal wishal rive repayment dhegeystayaal waxay leeyihiin way socotaa in markaasi dib u bixinta lacagta iyadoo qof waliba hadda laga dhimay boqolkiiba konton kontonka kalena loo dayo loo cafiyo dhegeystayaal waa fursada markaas aan laga maarmi karin dhegeystayaal maalinta berita ay ugu dambeyso maanta waa soddonka dhegeystayaal berri ayaa ugu dambeysa koob iyo soddonka ah iyadoo cid waliba laga doonaya in fursadahaasi ay ka faa'iideystaan bangiga dhexe ee kenya c b k ayaa ansixisay nidaamka dayactirta deynta laga doonayo qof waliba in uu ogolaado loo ogolaado macaamiisha iska bixin iska bixin waaya deymaha mobilada in ay bixiyaan boqolkiiba konton lacagta amaahda ee markaasi ku haray ama haraaga halka boqolkiiba konton kale lacaga cafiyey lagana laga doonayo in loo dayo xerka deen cafinta ee ama lagu daro c r b waa markaad bixiso dhegeysta macaamiisha waxaa la siiyey muddo lix bilood oo hadda markaasi gebagabo kuna egtay dhegeystayaal kowda ma dabcan waa koob iyo soddonka maalinta berito dhegeysta iska bixi lacagta oo boqolkiiba konton waa lagaa dhaafay kontonka kale bixi oreyga c r b qor kadibna ku dir id waa id numberka namber ama sharcigaada ayaa raacinaysa kadibna waxaa ku diraysa lambarka laba laba shan laba laba faahfaahayn dheeraada dhegeysa waxaa sidoo kale dabcan aad arki aad doonaysa inaad ka maqasho doonaysa kala hadasho hadii wax badan macluumaad ku saabsan aad raadinayso sida markaasi buugga madow liska lagaga saarlaa iyo sida qaabkaad ku bixin lahayd lacagta dhegeysta leemaada deynta lagugu leeyahay ee bangiga k c b waxaad dhici kartaa lambaradan eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber dhanka whatsappka ayaa fariin ama qoraal ugu qori kartaa dhegeysan waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba wixii wada hadal ah dhegeysta bangiga k c b bank for people for peter waa ku mahadsantii dhegeysaa dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib ayaa docan saaxiibada aad baan uga mahad celinaa sida quruxda badan inoo dhegeystaan inay la socdaan iyadoo markaasi aan eegeyna xaaladda markaasi uu dabcan waxyaalaha markaasi kala duwanay soo qoran hay-adaha qaramada midoobay dhegeysta hay-ada qaramada midoobay u n s r ee markaasi saaxiibada ee qaramada midoobay u sheegtay in hadda looga baahanyahay sidii taakuleyn iyo gargaar markaasi dhinacyada kala duwan loogu fidin lahaa dhibaatada iyo xaaladaha hadda sugnaan la-aashaho ay ka jirtay cunadayarida dunida waa tan hadda markaas qayldhaanteeda ka socoto dhegeyso soo low dhegeysa sanadkii tegay labada kun labay labaatanki oo keliya unisef yuriba howlwadanadeeda ayaa markaas in ka badan laba milyan oo caruur ah iyo weliba habeen iskugu jira geeska afrika ku nool gaarsiisay adeegyo daryeel caafimaad oo weliba nafaqa lagu badbaadinayo dhegeysta in ka badan soddon milyan oo caruur ah iyo weliba hoyooyinkooda ayaa u fadhiyey adeegyo ka hortag ah nafaqoxumida lagu daaweynayay ku dhowaad hal dhibic saddex milyan oo caruur ah oo dabcan oo ka yar shan jir dhegeysa nafaqoxumi haysato xun waxayna bixisay biyo dabcan biyaha oo markaasi kuwa badqab ah ama biyo markaasi nadiif ah oo markaasi ku dhowaad gaaraysa afar dhibic lix milyan oo qof oo la gaarsiiyey oo ay ku jiraan dayactirka ceelasha iyo sidoo kale nidaamyaha ama nidaamyada si loo helo biyo dabcan nadiif ah dugsiyada ayaa sidoo kale ka mid ah iyo xarumaha markaasi caafimaadka iyo weliba bulshada sanadkan unisef waxay markaasi codsanaysa lacag garaysa toddoba boqol konton iyo sagaal milyan si ay u taageerto nafadbaadin oo u siiso lix iyo toban dhibic lix milyan oo qof oo ay ku jiraan laba iyo toban dhibic laba milyan oo caruur ah oo ku nool etoobiya kenya iyo soomaaliya oo boqolkiiba soddon iyo sagaal korarka markaa la barbardhigo labadii kun labay labaatanka kale uu kaga sarey lix boqol iyo sagaashan milyan oo dheeraad ah ayaa dabcan ayaa loo baahan yahay dabcan sidii lagu bixin lahaa looguna badbaadi lahaa xaaladaha xasaasada ama xasaasiyadda markaasi wadanka ka taagan ee etoobiya kenya soomaaliya sidai hay-adda qaramada midoobey qaybta caruurta u qabilsan yuusuf ee hadda ku sheegtay inay ku dayeysay in nafbadbaadin xoogan lagu sameeyo laguna taageera dhegeystayaal waana qorshaha hadda higsigan ay raadinayso laguna doonayo in lagu soo afjaro laguna badbaadiyo kumanaan raalli hada waa malaayiin markaas caruur iyo hooyo oo hooyaday dhallaanka iyo caruurta iyo dadka waayeelada in markaasi lagu gargaaro laguna dabcan laguna sameyo xarumo markaasi caafimaad ah arrima si loo siiyo guryo markaasi dhamaystira iyo sidoo kale biyo nadiif ah iyo sidoo kale dugsiyada waxbarada ay ku bartaan in markaasi loo dhammaystiro waana qorshaha higsiga markaasi hadda loo suxuduubanayo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin ku baasantiin dhegeysiga la socodka idaacadda star f m fadmalaki warkii tobankii barqilmaan la gaaray dhegeystaan niga mahadcelina sida quruxda badan inoo dhegeystaan inla socotaan barnaysan iskaga badin mawjada idaacadda sidaasi nabadgelyo malinta berito ayaan dhegeystayaal kulmi doona hadduu ay bahraali ka noqdo yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil barqo wanaagsan ayay ini leeyihiin mawjadaas ka bedelina mahadsanidii dhabaati